xilligii islaamkaa yimid marka nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo nin dhalinyaro afartan jira afartan dhalinyaro agteena ka yahay oo magaalo maka dhul saxaraa ku nool wax ilbaxnimo ah ka dheer ilbaxnimadii adduunka oo dhan waa ka fogay buu god galay wuxuu la soo noqday aayado shana yuu dadkiisi ula yimid ay ugu horeyso iqra' biismi rabbika aladii khalaq aayadaha shanta ah oo uu la yimid markaa iqra laleeyahay dadka uu iqra ku leeyaho u akrinayo dad wax akriyo maahayn waxaa ka yaab badan isaguna nin wax akriyo maahayn sidaasaa diinteenna inay mucjizo tahay oo diin dhaba tahay ya lagu ogaanaya adduunka horumarkiisa oo dhan waxaa u saldhiga ilaa iyo maanta iqra dhibaato kastoo jidha waxaa looga baxaa iqra iqra in la akriyo abuurka dayuuradda caroosha weyn oo markay fadhido jurmigeeda aada yaabaysid misana hawada si sahla u gooshaysa waxaa lagu gaaray iqra nin aan wax akrin walla usan waxba ku darsan hawshaa nin wax akriya yaa curiyey iqra maanta bani aadamka wax akriyaa waxay marayaan human spare bas in laga raadiyo unugii unugii baa waxaa laga raadinayaa maadaama bani aadamku unug ka samaysan yahay annagoo dhan aanu unug ka samaysan okay wadnaha ay xanuunay waxa xanuunaya waa unug sooma ha baabuurku markuu haraabo birta halaysan musaaradeeda laga smaarkii baaba-ay ama gutay ama cunwaa la tuura mid kalaa la geliya okay waay aan u heli waayey unug wadne xaggee laga helaa waxaa laga helayaa unugii laga unmay unugaan laga unmay soo wadnihii isaga ma keeni soo madaxii iyo laftii isaga ma keeni soo dhegihii iyo indhihii isaga ma keeni soo wax walba qofkan weyn ka kooban yahay unugaan hore ma keenin alla hore se barskii halkaanu ku jiraa baaritaan baa marka lagu haya bani aadamka wax akriya oo iqra aayadda ilaahay camaliyan ugu taagan kuwa wey laakiin biismi rabbik ya aayaddu xaq wey magaca ilaahay wax ku ah haddaad ilaahay ka tagtid aqoontaada waxay noqonaysaa aqoontii nebigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac cilmi aan naafic ahayn bal dadka dhiba islaamku wuxuu la yimid xadaaradii ilbaxnimo maadaama iqra aayaddii u horreysay ay tahay saddex iyo toban sano buu dacwad halhayskeedu iqra yahay nebigu calayhi salatu salaam maka ku dhex waday saddex iyo tobankaas sano dabadeed madiina u gudbay toban sano kaley qaadatay jaziira alcarabiya oo dhan bay gaadhay iqra laba boqol oo sano kadib ilbaxnimadii adduunka waxaa gacanta ku hayay dadkii muslimiinta maalintii iqra laba qarni dabadeed ilbaxnimadii adduunka waxaa gacanta ku hayay ummadda islaamka imaam khaliifat lma'muun haaruunurashiid wiilkiisii markuu khaliifka noqday wixii kutub adduunka yiil halay keeno wixii qoraal dunida yii waa loo keenay kulli hala turjumayo yani ilbaxnimada iyo aragtida iyo hanka intaa la eg buu islaamkii la yimi annahda alislaamiya islamic renaissance xilligaasay marka bilaabatay waxaa dhaliyey iqra aayadii iqra ahayd soomaali qof uga baahi badan maanta ma jiro in iqra ay ku dhaq inay wax akriso inta la fariisto wax la akriyo waxaan idinkula dardaarmayaa adeerayaal inaad wax akrisaan xadaaradii adduunka halkaanay maanta tahay librariyadeedii kutubteedii inaad wax akrisaan oo ummadiini aada uga faa'iidaysaan maaha inaad idinka keliya faa'iidaysataan aada noqotaan qof wax cuno inta aada wax akrisaan ummadiini inaad uga faa'iidaysaan waa waajib idin saaran adduun iyo aakhiraba ummaddii islaamkayd xadaaradii dunida bay la wareegeen carabtii badowga ahayd ee reer miyiga ahaa baa xadaaradii adduunka la wareegay islaamku wuxuu soo gaaray marka soomaaliya quruuntii barakaysnaa ee hore koodii ugu horreeyey qaxootigii asxaabta ahaa nabiga calay slam asxaabtiisii markay kasoo qaxeen dhibkii quraysh ay ku hayeen oo ay soo aadeen dhankan etoobiya waxaan shaki ku jirin badda cas inay soo mareen caqligana wuxuu keenayaa badda cas meesha dhulku uu isugu dhow yahay inay kasoo gudbeen waayo meeshaas labada dhul ay isaga dhow yihiin iyuu bani aadamku weligiis mar walba raadsadaa ko dhulkana inta waa isaga dhowaa waagaas inta hadda ay badda cad labadeeda daan isu jiraan waa isaga dhowaaya awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati ay aayad kale yahay maxay ahayd awalam yara aladiina kafaruu miya iyadana anaa nanqusu larda min atraafiha adiga inta waa isaga dhaway dhulka waa cuntamaya waa sii kala sikanaya badu waa waa ballaaranaya waxaan marka shaki ku jirin in meesha dhulku isaga dhow yahay ay kasoo gudbeen meeshuu isaga dhow yahayna eretarya maahe waa dhulku soomaalida degaan ama jabuuti ama zayla iyo eryada sidaa darteed islaamka xilligaa horeu na soo gaaray markuu na soo gaarayna maalinba meel buu marayay asxaabta la tuhmayo inay soomaaliya yimaadeen waxaa kamid ah abaa muusa alashcari iyo caliy ibn abi aalib radia allahu canhuma waxaa kaloo jiray xilligii cabdilmalik ibn marwan dad koonfur deganaa oo muslima oo sakadii diiday ciidan buu usoo diray ciidankaasi koonfur markay yimaadeen waa degeen mayan laaban si rasmiyay u degeen dadkaa cadcad ee koonfurta soomaaliya deganaa qaar baa ka soo jeeday dacdadaas dadkii la socday ko islaamkii markii uu marka hana qaaday waxaa dhacday in soomaaliya ay aada u daneeyaan carabtii ilbaxa ahayd dadkii inoo yimid dalmareyno badan oo carab ah ayaa ka mid ahaa alyacquubi dalmareyka la dhaho wuxuu noo yimid qarnigii sagaalaad ciise dabadi almascuudi wuxuu noo yimid sagaal boqol soddon iyo saddex markay taariikhdu ahayd nin walbana qoraal buu ka qoray intuu doona hala ekaade alistakri wuxuu noo yimid sagaal boqol iyo lixdan ciise dabadi alhawgal wuxuu noo yimid sagaal boqol soddon iyo toddobaatankii albaruni wuxuu noo yimid kun iyo soddonkii alidrisi wuxuu noo yimid kun iyo boqol iyo konton iyo afartii alyaquuti wuxuu noo yimi kun iyo laba boqol iyo labaatan iyo lixdii ibnu batuta wuxuu noo yimid kun iyo saddex boqol iyo kow iyo soddonkii alharuni wuxuu noo yimid kun iyo saddex boqol iyo afar iyo soddonkii ibnu saciid wuxuu noo yimid kun iyo saddex boqol iyo afar iyo afartankii waxaasi waxay ahaayeen dalmareenno carbeed iyadana waxay muujinaysaa taariikhdeenna inay tahay taariikh filwey aynaan ahayn dad shalay galab iyo daraad galab meel kale ka yimi oo koytaa taariikhahana sida dhulka uu dadka isugu hayo afka iyo dhaqanka iyo diinta ay dadka isugu hayaan taariikhdana waxyaabaha dadka isku haya ka mid tahay gobolka hiiraan iyo gobolka baydhabo ma dhici kartaa hiiraanna in la goosto badweynta indiya lala aado bina in la goosto atlantiga lala aado suuragal ma waa la isku kasban yahay halkaasa la wada degan yahay marka waa waxyaabo dadkii isku kasbaya oo xataa hadduu caqliga xumaado la diriro misana in la helo ay khasab tahay maalin caqligu fiican yahay oo la heshiiyo ya waa sax waa sax maasha allah maasha allah maasha allah waxyaabaha isku khasba waxa u weyn waa caqiidada caqiidada wey wixii kaloo adkaynayayna kamid weyaade afkaa kamid a ninka bakistaaniga ah waa nin muslim nala ah laakiin lahoor buu degan yahay ana xamarijab baan ku dhashay nin lahoor degan ninka hologaad degan baa iga xigay waayo wuxuu ila wadaagaa dukaan iskuol baan wada aadaynaa suuq baan ka wada adeeganayna waa sax caqiidadu dadka waa waxa ugu weyn oo isku has laakiin dhulkii iyo afkii iyo taariikhdii iyo kulli waxay adkaynayaan midnimada umadeed socdaalkii carabta waxaa weheliyey waxa la yidhaahdo silk row silk row taariikh alxariif taariikhda dagaaladii dhici jiray aadamigu dagaal ma dhex maro ilaa dagaalu ku salaysan yahay haddaad aragtid dagaal siyaasadeed dhaqaalaa ka dambeeya haddaad aragtid dagaal diineed dhaqaalaa ka dambeeya haddaad aragtid dagaal ideology dhaqaalaa ka dambeeya dagaal dhul dhaqaalaa ka dambeeya aadamigu dagaal ma dhex maro ilaa beykiisa wejigu doona ha lahaado dagaalku waa kala wejiga duwan yahay laakiin aasaaska conflictiga dhaqaale nebi maxamed calayhi salatu salaam dagaalkii beder oo dagaalkii ugu khayr badnaa dagaalada sidaanu rumaysanna uu nebiga calayhi salatu salaam wax ka hogaaminayay sababta conflictiga shucladaa shiday maxay ahayd dhaqaalay xoolahoodii maka laga soo bilidaystay oo ay ka yimaadeen yaa inta rag aushaabsadeen shaam ka soo iibsaday markaasay wax ku soo gateen badeecad allada badeecaddan la soo gatay waa alaabtii gurigaygii tiilay xaqay ulahaayeen inay weeraraan inkastoo dagaalku dagaal caqiide ahaa oo qurayshtii mushrikiinta ahayd iyo saxaabtii oo nebiga hogaaminaya calayhi sala slam u dhex maray misana dhaqaalu ah dagaalkii tabtaarka oo aada aragteen ka yimid bariga dhulkii islaam kusoo baahay dhaqaalaha u sababaha dagaalkii sariibiga crossaders dagaala u sababa marka silk road waxaa la dhahaa waddadii xariifta waddadii xariifta waa waddo isku xiraysay ganacsiga adduunka ganacsiga isaga ah waxaa la danaynayay gaar ahaan yurub waxay danaynayeen waxyaabaha cunnada ama maceeya ama kaydiya cusbo xawaaji filfil basbaas haddii alla kule waxyaabaha buharaadka ah ee raashinka lagu daro si raashinkii uu ama ugu kaydsamo ama u macaanaado waxyaabaha ay soo dhoofsadaan reer yurub qarnigii shan iyo tobnaad kala bar cusbay yahay kala bar cusbay yahay marka waxyaabahaas badanaa indiya iyo china laga keenayay waddooyin marka waxaa jira ganacsigu uu maro dhib badan bay ku qabeen waayo waddada magaalada venetia la dhaho oo bariga italiya ku taal dhibicda buluga meesha ka bilaabanayso magaalada venetia la dhaho yuu kasoo bilaabanayay waxaa yaab leh magaaladaas qaaradda yurub oo dhan iyadaa taboodgelinaysa ganacsigeeda xilli waxaa jiray magaalada keliya ay xiriir la lahayd qaaradaha adduunka oo ay taboodgelaynaysay ninkii ugu horreeyey oo ku dhoofa waddadaas wuxuu ahaa markaboolo iyo adeer aabihiis iyo adeertiis dadka venetianka ah waxay ka hareen boqortooyadii imberadooriyadii roma oo burburtay si usoo baabaysay usoo baabaysay usoo baabaysay magaaladaasay ku hadleen wax boqol iyo konton sano laba boqoloo sano ku dhow baa magaaladaas keliya waxaa ka jiray maamulkii boqortooyadii roman empire marka xadaaraddii bay haystaa dadkii kale waa reermiye iyaga keliyaa safrayay oo halkaa tegayay waddadaasna sir bay u ahayd waa qabsan jireen mayna sheegi jiren dadka reer yurub uma sheegi jiren hantida iyadaa ee waddadaas marta badanaa waa la kalabar waa la dhici jiray waayo dee waxaad dhex maraysaa ummado ilaahay og yahay tiradooda oo kala duwan socdaal dheer intaasoo kun oo mayl oo socda awr baa lagu rarayaa marka xeebaha timaadana doonyaa qaadaya silk raawd wuxuu ahaa wax siro ah nimankaas waxaana lagu bixiyey nin jiniisa oo dhulkan ku sahmiyey waa laba boqortooyo ay saysteen baa markii mid laga adkaaday tiisii buu ganacsi iska galay dhulkii uu ku sahmiyey buu ka ganacsan jiray waxyaabaha uu ka ganacsada xariir baa u horeysay shiinaha markaa waxay ku horumareen farsamada xariirta sidaa darteed meelahana lagama oqon aad baana looga baahnaa ganacsigii uu ninkaa bilaabay waa soo dulkay bershian embayr buu soo gaaray bershiyiintiibaa aada u daneeyey xariirta markiiba ganacsi buumina buu noqday xariirtii iyada ahayd waa sii socotay reer yurub baa daneeyey wadadii marka waxaa loo bixiya wadadii xariirta silk row wadada uu maro ganacsiga caalamiga ah qaar masar bay imaan jireen badda cas bay kusoo raaci jireen halkaasay ka bixi jireen waa kala bixi jireen qaar indiya usii socon jireen qaarna geeska africa kuwa indiya aaday baa qaybsami jireen qaarna halkaasay jaana kasoo geli jireen qaar dhulkay mari jireen marka bolo marka aabihiis iyo adeerkiis oo soo noqon waayey buu raadiyey wadadii uu ku lugeeyey oo ka soo laabtay waxaa jiray venetia iyo verbia reerkii venetia deganaa iyo verbia reer degan baa dagaal xoog la dhex maray marka bolo dagaalkii buu ka qayb galay maxbuus ahaan baa loo qabsaday toban sano xiraa tobankii sano uu xiraa buu wuxuu ka warramay markaad xabsi qol ku jirto adiga iyo qofka kula xiran sheekadoo idil waa idinka dhamaanaysa saas ugu warramaysa marka waxaad bilaabanaysa wixii sirtaa in la sheego wadadii sirta ahayd marco bolo ninkii saaxiibkiisa ama maxbuuskaah buu uga warramay ninkaa isagaaba buu ka qoray sheekadii marco bolo xabsiga intuu ku jiro buu ka qoray buuggiibaa hadda la nashriyaa laga sheekay taariikh buu noqday wax rasmiya oo la hayo oo maaragtay waxtar leh filimay ka sameeyaan rixladii marco bolo wadada xariirta ah marka venetianku magaalada dadka degan dad waxay ahaayeen aada maaragtay u dhib badan u shida badan maadaama ay ka ilbaxsanaayeen dadka yurub xilligii back back eight ya asru dalam xilligii mugdiga oo yurub taariikhdeeda ku noqotay dhibic madow ya dowr bay ka qaateen nimanka venetianka dhibic madow masaal waxaan usoo qaadanaynaa indelgius maxaa la dhahaa sagcat lgufraan indelgius aragtidan ah wadaadku inuu cafiyo dembiga qofka rayidka ah kun iyo afar kun iyo saddex boqol bay something baa waxaa jiray wadaadadii catholiga ahaa waxay isku raaceen in culimmada la siiyo awood ay wax ku cafiyaan waa loo baahan yahay ninka shiika ah inuu dadka dembiilayaasha dembigooda cafiyi karo waa laysku raacay taa iyadaa waxay geysay waxay gayeysiisay mujtamacii in baadariyaashii ay baadaan dembi baad gelaysa haddaa rabta inaan kaa cafiyo keen maaragtay wax hantiya hantida qofku keenaya waxay la beeg tahay dembigu galay intuu leegyahay dembi weyn qofkii gala hanti badan baa laga rabaa waxa laga yeeli maayo aragtidaa iyadaa aad bay ufakatay waa xoogowday dee waa dhac burcadnimo wey bani aadamkuna sidiisaba haddii xeer celiyaa uusan jirin caqli celiyaana uusan jirin waa iska dugaagaatuu lami jira arrintii iyada ahayd siday usocotay usocotay waxay gaadhay in qofku intuu shiika u yimaado uu dhaho shiikow dembi baan rabaa inaan galo meeqaan bixiya macnaha iska bixi wax wey markaas waad sii qadimanaysaa waxbixintii awal waxay ahayd dembi markuu kaa dhaco inuga cafiyo waa la qadimayaa rabta dembigaasaan rabaa inaan galo meelaan bixiyaa intaa iska bixi qofkii xor wey marka inuu iyagana fursad siiyo dhaho ordaya tuula hebel aada soo cafiye marka wixii waxay noqotay isku dulnoolaansho rasmiya hawl shido badan oo mujtamacii keena wax keena saayaadiin baatiin keena si laydi cafiyo kulli hantidii baa la wadaa yaa ninkaa la dilay wuxuu yihi ninkaa nin filosofa buu ahaa waxaan wax soconaya maaha sideedaba ninka baadariga ah ha ku ekaado diintiisi haddii ileen diintii laga dhigo caqli iyo masaalix maslaxaddu xad ma leh bani aadamku waa iska dugaagaasu la mid yahay waxay dhihi jireen xabkii soomaalida koraan ka koyne koraan injeedne kiiskoo kor saara ya idinkabaan meel fog baan ka waa ku xasraynayaan reer bay ag dhiganayaan iisheeg waran ku mudanayaan koraan ka koyne koraan injeedne kiiskoo kor saara idinkaba dadkii masaakiinta reer mihiga ahaa waxaasay diinu qabaan markaasaa xoola loo qalaya bakaaraha jawaanadii ugu jiray la siinaya macnaheedu waa meel fog baan ka imid meel fog baan u socdaa kiiskoo saara halaysiiyo intaa wey macnaheedu marka waa nooc waxaan la nooca wey nin weyn oo qolshaaro shaqaysan kara oo inuu beer fasho ay yahay inuu shaqaysto ay yahay inuu mujtamaca isaga wax tara ay yahay isagii baa baratayn mujtamacii ku noqonay john house ninkan jikslabakiyan buu u dhashay tek buu u dhashay markuu fikraddaa soo jeediyey waxaa lagu xukumay inuu diintii ka baxay sidaa darteed hala dilo hana la gubo baa la yidhi adiga botreedkaas baa laga sameeyey taariikhiga ah waa kaasa marka haddaanu u laabano silki road silki road nimankaasu u xaraysnaa wuxuu ahaa arrin iyaga keliya ukaysa annagu marka geeska africa waxaan ku naallaa meelihii muhiimka ahaa ee wadooyinka silki road ay marayeen waa taasa africana loo soo maro qofkii u socda bariga fogna uu maro wadada iyadaa kadib markii shiddo ay kala kul markay kashifantay wadadii ganacsigii yurub xoog buu usoo aaday dhankan bariga shiddo badan bay kala kulmeen wadooyinkan la marayo kadib waxaa dhacday maadaama halkan shiddo lagala kulmay fikrad waxaa timid maanu waddo kale raadino aanu indiya ku gaarno fikraddii marka christopher colombus iyo amrigo vastiboci iyo raggii sahamada ahaa dhanka galbeedka u baxay ay ku dhaqaaqeen waxay ka dambeysay arrintan iyada ninkii ugu horreeyey oo halkaa kasoo laabta marka wuxuu ahaa vasco da gama vasco da gama badweynta atlantiga koonfur buu soo maray koonfur africa cave of the good hope raasi rajaal saare uu kasoo laabtay saasuu india ku gaaray dabayaaqadii kun iyo shantii boqol markaas waxaa bilaabatay burtuqiiskii inay dhaqdhaqaaqoodii ganacsi uu ku soo bato badweynta indiya waayo waxaa la helay meel nabada oo ka shida yar walow ay ka socod dheer tahay laakiin hantidii waa ku badbaadaysaa wadadaan dheer oo marba aad qabiil ku dhacaysid bahal afkiisa oo kubaliqaysanayo aad ka dhumanaysid shidada miidhana waddo badaasaa la helay oo indiya lagu gaaro ganacsigii lagu keensado